muhiimad intay inoo le inoo le-eg bay inoo leedahay doorashada two thousand twantiga muhiimadda ay inoo leedahay two thousand twantigu waxaa weeye saldhigga dowladnimo iyo dimuquraadiyad iyo horumar bulshadeenu gaadhogu buu inoo leeyahay qodobka koowaad qodobka labaad ma kula tahay baaladi doorashada qof iyo cod maxay inoo keeni kartaa degenaansho siyaasadeed waxay inoo keeni kartaa degenaansho siyaad siyaad siyaasadeed haa waxay keeni kartaa degenaansho siyaasadeed boqol kiiba boqol oo aynu ku gaarno horumar haddaynu fulino barnaamijkaas qodobka saddexaad maxay kula tahay caqabadaha hor imaan kara qabashada doorashada two thousand twentyga lamarka saddexaad caqabadaha ka hor imaan kara doorashada two thousand twentyga aynu ku tala jirno waxaa ka mida koob amni daro musuq maasuq dhaqaale xumo ferigelin shisheeye iyo wixii la mid ah waxaynu ka faahfaahay aada ka faa'iidaysatay wadatashiga maanta waxaan ka faa'iidaysanay wadatashiga maanta runtii wax weyn baan ka faa'iidaysanay waxaan ka faa'iidaysanay xog badan oo aan ahay baa ina soo gaadhay waxaan kaloo ogaanay in dhammaan gobollada soomaaliya barnaamijkaan ka soo fulay in lagu tashaday in barnaamijkaan la qabsado danna inuu ku wada jidho
su-aasha koowaad waxay tahay waa maxay muhiimadda ay inoo leedahay doorashada laba kun iyo labaatanka muhiimadda ay inoo leedahay annagu waxaanu kaga jawaabnay muhiimadda ay inoo leedahay waxa weeye in laga guuro nidaamkii qabaliga ahaa ee ragaadiyey ummadda soomaaliyeed loona guuro nidaam ku samaysan dimuqraadiyad iyo horumar iyo in laga baxo nidaamkii four point fiveka ahaa oo aadka u kharibnaa su-aasha labaad waxay leedahay ma kula tahay doorashada hal qof iyo hal cod inay keeni karto degenaansho siyaasadeed fadlan waxaa la yidhi waxaa ka bixisaa sharaxaad ka bixi haa waxaanu ku jawaabnay nidaamkan nidaamkii hore oo ahaa in koox yar ay ka tashato ayaa baahay oo u baahay bulshadii waxayna noqotay in bulshadii o dhan ka tashato qof walbana codkiisa dhiibto waxaanu kaga jawaabnay gruubka saddexaad inaynu helno doorasho cadaalad ah taas oo qof kasta uu dhibanayo codkiisa kalsoonina ay abuurayso dowladda iyo bulshada dhexdeeda lagana gudbo qabyaaladda iyo four point five-ka ina ragaadiyey waa su-aasha labaad ma kula tahay doorasho qof iyo cod ah in aynu in ay keeni karto deganaansho siyaasadeed waxaanu kaga jawaabnay haa maxaa yeelay doorashada ayaa keenaysa rabitaanka shacabka iyo dowladdeeda ay dooratay
su-aasha koowaad waxa weeye waa maxay muhiimadda ay inoo leedahay doorashada labada kun iyo labaatanka annagu waxaanu tan ugu horeysa ka dhignay in laga guuro qaabkii qabaa'ilga ahaa aynu magaranaysaa wax ku soo dooran jirnay iyo in kii dulmanaa uu ka baxo dulmiga hubka dhigis iyo in la sameeyo oo shacabka hubka gacmaha ugu jira laga aruuriyo wacyigelinta oo la badiyo iyana waxa weeye way waxaan leeyahay anigu waxaan ahay nin isticmaal soo arkeeyo dadka ka badsaday oo dhowr goor ama shan goorba uu hayinayay oo hadba hadba la gubaystay waxaan leeyahay soomaaliyeed inanteedatan waxo kuwaysmaqlaynaa waxawaye warkoodu dibadda u dhiltiixi doonaayo rabiyaaladdu waa waxay leedahay waa qurul waxay leedahay ma jirto reer wax noqon karaa ma jiro dagaal baa soomaali gashay kaa adkaan waaye nin kastoo qoorta taagay waxba ka adkaan waa reerkii yaraa maquulin waa marka haddaba waxaan leeyahay maanta aynu dowladnimada aynu labada kun iyo labaatanka diyaar aynu anu diyaar baanu nahay dalka karkaanahay ama gudadanay diyaar baanu nahay